wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ugu soo xirtay tababar la xiriira sare u qaadista xirfadda iyo saxaafadda casriga ah in ka badan soddon iyo shan suxufiyiin ah oo ka howlgala gobolka banaadir tababarkan ayaa waxaa iska kaashaday qabashadiisa golaha guud ee warbaahinta soomaaliyeed iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya warbaahinta ee u n t xogayaha guud ee golaha warbaahinta soomaaliyeed maxamed shire xasan ayaa ka warbixiyey tababarkan isagoo dhinaca kale bogaadiyey ka qaybgalayaasha saxaafadda hadda loo adeegsado ee bedeshay saxaafaddii hore ka qaybgalka ka qaybgalayaasha wuxuu ahaa mid aada u fiican runtii waxaana rajaynayaa in si fiican aada uga faa'iidaysateen oo tababarkan maadaama uu ahaa mid baraticala oo gacanta laga qabanaya tababaro kale ayaa jiri doono oo goluhu qaban doono isla markaana aan fulin doono inta lagu jiro sanadkan kuwaasoo noqon doona kuwo xiriir ah aad baan uga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina mar kalena waxaan idin leenahay soo dhowaada golahu wuxuu diyaar u yahay mar walba horumarinta xirfadda wariyayaasha soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya sare u qaadista xirfadda saxaafadda casriga ah taasi oo ay baahi badan u qabeen suxufiyiinta ka howlgala warbaahinada gobolka banaadir